in lagu soo dabarjiro burcad moobilka nimanka la yidhahdo oo ummadda wareeriyey luuq u taagan inuu qof dhaco ama dhiiggii galo waxaa ka sii daran carruuraha dadka dhacaya oo xaqa bini'aadamka dhacaya oo luuqyada u taagan waaridkii dhalay baa ka siiba kuwa ku garab istaagaya waaridku isku mid maaha qayb waxa weeye marka ilmaha kuus galo ayagaa keena soo qabto kuwana waa ku garab taagan yihiin haddii saldhig la geeyo haddii xabsi la geeyo inay garab siiyaan oo soo saaraan oo badbaadiyaan oo ay waxa weeye bay u taagan habeeni maalin annagu waajibaadka aan leenaha waxaan u gudanaynaa si emergency aan u gudanaynaa habeen iyo maalin waa u taagana alanka saldhigaa waxaa ku xiran dadka moobilada furto dhaqamada noocaasa xun ku kaca shan iyo labaatan baa xiran shan iyo labaatankaasi galalkooda iyo waxooda diyaarsayin maxkamadda la horgeynayay waa la xukumayaa ummadda waa laga qabanaya guddiga nabadgelya gobolka waxay saaka go-aan ku gaareen in goobo kala duwan lagu xiro oo aan garowow lagu xirin waxaana diyaar u nahay soo afjaridda burcad moobilka laga bilaabo maanta intaas hadal kusoo gogogeynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nimanka naanba iga maqan waxba ka hadlimiya ma gacantan ku dhig intaa waxaa dheer haddeertaan labadan wadaha kale idinka muuqanayo aad u jeedaanin iyagoo midba gruubu ka tusan yahay ba waxay furteen moobillo dadkii ay ka furteen hadda waa goobjoog gabdhahaasaa ka mid ah waxaa weeye moobiladii waa laayaa sandaqad baa la geeyey waa laga soo qaaday saldhiga yaalla qofka iyo kiiska u galay iyo shayga exhibitkaa saasaa laisugu keenaya iyo qofkii dhibanaadka ah wax cad baa saa loo keenaya hay-adda garsoorka horteeda ninkii aweyn ha ogaado waaridiintale ilmaha iyagu masaajiduu ku jiraan ha ogaadeen inay noo cayinoota dad furtaan ayay dhaxasha soo marsanayaan haddana intaasaan kusoo gogoynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan kusoo dhawaya taliyaha qaybta gobolka magaalada